iyada dhagax dhigii toddoba bilood ka soo wareegtay ilaa hadda dee yaboohi weli waa noo socdaa hawshina waan wadanaa oo maxayade weli dee lacag aruurintii wax walba waa ku jirnaa marka marxalado kala duwan oo wadankii iyo soo maraayo iyo dadkiio siyaasadda adduunko si kala noqotay iyo wixii dhanbaa nagu soo hagaagay laakiin barda weli waan dadaalaynaa dad dadaalayaa nahay oo aana fadhiisan waa gartay in muddo ah ayaad yabaho dhexdiinna oo qurbajoogta ka soo jeeday gobollada beesha ay degto ayaad wadeen maxaa idiin qabsoomay ilaahay hadda
weli wax waa aruurinaynaa lacagti waa la aruurinayaa waxaa noo qarsoomay inaan meesha dhagax dhignay oon ku dhagax shubannay inaan maxay hadda webigii haddana aan sugayn ayaan hore inaan dhismihii bilownaan rabnay webigii baanbeer asagana oo biyaha ku jiraan weli maxaa kale dhanka kale oo haddana de aruuriskiina lasii wado jaamacaddu ilaan wax iisi ah ma ah oo hal mar la boobsiinayo waa jaamacad weyn oo ummadeed ummadoona dee jaamacaddu wadajir baa wax lagu dhisaaye inay ummadii dal iyo dibadba isla shaqeeyaan baa fiican wadajir wixii ku qabanno oo bulshadii gudaha joogtay iyo bulshadii dibadda joogtay labadaba iscaawinaan waa tahay maryan dadka gudaha jooga ee qurbajoogta waaba dadaalkooda way wadaan dhanka gudaha wax rajo intee le ayaad ka qabtaan inaad ka heshaan yabooh oo ay ka qayb qaataan jaamacadda dhismaheeda walaalow dadka oo hadda oo guddiga oo gudaha jooga oo nala shaqaynaayo baan maxay taas mar walba ka wada hadalnay laakiin rajo fiicanaan ka qabnaa iyadana dhanka kale dee dibad aan isla waxayno oo waxyaalo kale u gudubna ayrabooro iyo buundooyinkaas maalin walba dadka nagu ku dhammaanayaan oo dadka nooga dhidhimanayaan waxyaalo badan baan qabsan karnaa wax mar walba aan ka sugno hayad ama ka sugno maxay ummado kale nooga imaanaya aan ka sugnana meel kuma gaarayno dhibaato la kasii qaadanayo fur laakiin kan annaga aan qabsanaa wax ku gaari karnaa marka dhalinyarada reebaar dheere waxaan ku baraarujinayaa habar yar iyo eedo waxaan ku baraarujinayaa inaad wax qabsatiin inaad maxay ahayda qof walbo hal doolar bixiyo forgaraan sida hadda idaacadan markabley oo kale inaa maxay habeen walba haddii la fariisto aweys la sameeyo min hal doolar dalka gobolka gadow dhan la sameeyo wax badan baan qabsan karnaa wadooyinkaan qabsan karnaa caafimaadkaan qabsan karnaa wax walbaan samaysan karnaa marka maasha allah tabaaraka allah wax walba gacantanada ku jiraan yaana sugin dad kale yaana sugin adduun kale inay wax nooga imaadaan nolosha waa waxaad adigu gacantaada ku hagaagsanto marka eegada aan gacantanada wax walba ku hagaagsano baahina aan adigaada aad wax ku qabsan kartaa laakiin wax maad waa islaamaya waa tahay howl sahlan ma ahan dhismo jaamacadeed iyo qalabaynteeda ma jiraan ururo samafal iyo hay-ado gacan idinka siinayo hawshaasi baaxadda leh waxiise mala samayseen in ay hay-adaha samafal maadaama gobolka ay degan yihiin inaa arrintaas ay jirto wax aad la socodsiiseen ma jiraan maya weli ururo iyo dadkaas maana hoos tegin maxay ahayde waxaan ku hanweyneen inay ummaddu ayada jaamacadeeda dhisato oo gacantooda ku qabsadaan wixii kaloo dee su-aasha waxay noo maraysay howl jaamacadeed wax sahlan ma ahan waxaa loo baahan yahay in dadka dhan ay ka wada qayb qaataan maadaama adinka qurbajoogta xil weyn iska saarteen dadka gudaha ma u baraarugsan yihiin haddii aad xiriir la samayseen arrinkan
gacmooda wax ku qabsadaanoo wax biniaadankaga yimaada kamid arkaysada wax ad gacantaada aad ku samaysato baa fiican marka kolka hore dadkayga waxaan ku waanin lahaa inaan kolka hore annaga aan wax qabsano oo dad wax qabsan kara aan iska dhigno
waa tahay su-aasha kalean jeclahay inaan ku weydiiyaya waxay tahay wax xiriir ah ma kala samayseen dowladda federaalka iyo jubbaland wasaaradahooda waxbarashada iyo tacliinta si ay gacan idinkaga geystaan ama gacan uga geystaan hirgelinta jaamacadda baardheere
dowladda soomaaliya haa dadka ku jira oo gaar ahaan gobolka geda xisaabsan dad badan baa la weydiiyey laakiin weli wax nooga imaaday ma jirto laakiin qaybta jubbaland maya weli maanla gudbin
waa tahay ugu dambayn waa sidii rajada aad ka qabtaan iyo maxaa ballanqaad ood u samaynaysaan boqolaalka arday ee sanad walba ka qalin jibay dugsiyada sare gobolka gedo oo waxbarashada u doonta magaalooyinka muqdisho iyo magaalooyin kale ee dalka soomaaliya alaykum waa idin salaamay dhammaantiin magacay waa jawaad maxamed nafe walaale jawaabtaada markaan ka jawaabo oo ah su-aashaada ah rajada aad ka qabtaan maxay tahay horta jaamacadan waa jaamacad ummadeed marka koowaad marka labaad waa jaamacad iskaa wax u qabso ah jaamacad qof keligii iyo laba iyo saddex ay dhisayaan maahan jaaliyada oo dhan bay u taallaa haddii dal la joogo iyo haddii dibad la joogaba ee, waa wax dadka u dhexeeyo oo qof kasta oo muwaadil ah oo maxaan ku dhaha gobolka gada joogo ama deegaanka baardheere joogo ama soomaaliya ha joogaba dibad ha joogee waajib ka saaran weeye waajibkii ayaan annagana xoojinaynaa oo bilowgeeda iyo abaabaalheeda aan leenahay adinkan ruuxiina adiga hadla haya laftirkaaga qaybtaada ayaad uga jirtaa inaad wax ka qabato ama ka dhisto ama olooleheeda iyo howlaheeda iyo dhiirigelinteeda aad yeelato waana waxuu noo wada dhaxasho rajada aan ka qabnana waa rajo guud oo kulligana noo taalla inaan wax ka qabano waana ku howljirinaa oo waan wadnaa marka insha allahu waxaan rajaynaynaa inay noo dhismi doonto oo inoo hagaagi doonto haddii gacmaa la isla saaro midda labaad ood weydiisay gabadha oo ahayd dowladda mayla dhisaysaa hawshaan hawl dowlad ay shuqul ku leedahay maahan dowladna anagu maba aragna inaan leenahay oo hadda hawl dowlad ay noo qabatay aysi jirto haddii ay jiri lahaydna mar hore ayayba noo dhisi lahayd ama tanna noqoto ama tukala ha noqotee marka waxaa wax jaaliyad u yaallo waa qurbajoog iyo iyo daljoog intaba u taallo weeye rajadeeda aad bay noogu fiican tahay waana wadnaa kana caajisamayno haddii ilaahayma ilaa aan ka midha dhalino inta aan noolnahay haddii ilaahay taaliyadda waxaa la yidhi baadida calato ayaa baal laga dhiciyaa ee dadku markii ayaga laftirkooda baahida ay qabaan ay soo sheegaan oo ay dhiirigelinta dhinacooda ka soo wadaan ee dadku waxbay qaban hayaan haddii dadku ay aamusaan oo annaga keliya aan meesha mar walba ka hadalno oo aan idhaahno jaamacad baa loo baahan yahay dadki u baahnaana uusanba hadlaynina dhibaatadeeda ay leedahay xagga een, maaragtay ee, dhiirigelinta iyo cabashada iyo abaabulka xaggiina aad looga rabaa annagu hadda wax badan baan soo qabanay sharciyadii oo dibadda waan soo samaynay waxyaabooyin badan baan soo hagaajinay waana wadna habeen iyo maalinna waa u taaganahay dad aan rabin oo ayna waa jiraan dad rabana waa jiraan badi waxay u badan yihiin dadka in la rabo oo jaamacadda la rabo waayo dadka aan rabin hadda ma rabno qof lamaana arag oo qof walba waa sax buu leeyahy laakiin hadalkaa yar marka in xaggiinna bay ka laalaadaan baashii xaggiinna ka toosiya